Iyadoo guud ahaan dalka uu gabagaba marayay imtixaanaadka sanad dugsiyeedka, iskuulada dalka ayaa maamulka dugsiga hoose dhexe ee degmada Luuq waxa ay sheegeen in ay soo gabagabeeyeen imtixaanaadka sanad dugsiyeedka lawa kun iyo labatan lawa kun sedax iyo labatan. Ardayda sanadkan u fariisatay imtixaanka dugsiga Luuq ayaa gaaraysa kun iyo lawa boqol oo arday. Maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmada Luuq ayaa ka waramaya heerarka uu soo maray imtixaanka.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آه، بارك الله فيكم هلكان ودقمة اللوق سكولك واللوق برايمري سكول آه، maanta waxaan wadnaa imtixaankii taarabkii labaad sana dugsiyeedka labada kun labaatan iyo kow labaatan iyo saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex آه، insha allah mar dhowna waan soo gabagabaynaynaa haddii aad idmo waxaana nagu soo dhow imtixaan kale shaadiga ahaa ee sideedaadka oo xarunta degmada ka dhici doona luuq primary insha allahu marka imtixaankan si nabada loogu socdaa insha allah waxaan rajaynaynaa si wanaagsan oo khayra ilaahay loogu soo gabagabeeyo insha allahu waana jawi fiican oo ilaahay idinkiisa khayr ah ardayda dugsiga iyo macallimiintan way dadaalayaan Eh, ardayda luuq primary iskuulkan waa waad garanaysaan waa iskuulka oo, eh, arday badan degmada ama gobolka la dhihi karo ardayda kun laba boqol iyo lixdan iyo toddobay marayaan Eh, waana laba qaybood oo qaybtii hore oo muxuu ahaa buluugii koowaad ilaa afraad saakay galeen haddana waa qaybtii dambe oo eh, fasalada shanaad ilaa iyo toddobaad Eh, haddii aan idmo markaa waad arkaysaan nabadgelyo ilaahay lagu soo gabagabeeyey Eh, khayr baana rajaynaa insha allah sanad dugsiyad wacan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu